إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan dagaal xooggan ayaa saaka lagu qaaday ciidamada xabashida etoobiya ee fadhiisinka ku leh garoonka diyaaradaha magaalada baardheer ee gobolka gado ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fadhiisin ciidan oo ku yaalla magaalada ceelwaaq qarax ayaa ciidamada yugandha lagula beegsaday duleedka magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose dab baabi'iyey dhulbeereed baaxad leh ayaa ka kacay magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag wilaayadii islaamiga ee hiiraan ayaa dowra sharci ah u qabatay jufa ka tirsan beesha gaaljecel mid ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay hadalkii dhowaan ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka mudug ee dhanka puntland cabdilatiif muuse sanyare idaacadda alfurqaan ayaa xalay dhuuxa ku baahisay barnaamij loogu magacdaray ummaduhu waa akhlaaq oo qaybta afaraad looga hadlay akhlaaq xumada ka taagan puntland laba askari oo faransiis ah ayaa dhaawacmay kadib markii ay isku dagaaleen khamre ay cabayeen ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniin ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol labaiyo afartanka hijriyada oo waafaqsan siddeed iyo labaatanka bisha labiyo tobanaad sannadda laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan dagaal xooggan ayaa saaka lagu qaaday ciidamada xabashada etoobiya ee fariisinka ku leh garoonka diyaaradaha ee magaalada baardheere warkaas iyo warar kale waxaa inoo soo jeedinaya maxamed daahir calasow dagaalkan uu ahaa mid aad u culus ayay ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin saaka aroortii waxa ay ku qaadeen fariisimaha askarta etoobiya ay ku leeyihiin garoonka magaalada baardheere ee gobolka gado dagaalka ayaa ahaa mid aad u xooggan oo la isku adeegsaday hubka culus iyo kuwa fudud dadka deegaanka waxa ay sheegeen inay maqlayeen rasaas culus iyo takbiirta ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ee saaka ku jarmaaday ciidamada etoobiya ee xooga ku jooga magaalada baardheere ilaa iyo hadda lama helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi marar badan ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay etoobiyaanka iyo lajiriyaashooda ku weerareen magaalada baardheere dhinaca kale faahfaahin ayaa laga helayaa qarax shalay askarta yugandha lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose askar ka tirsan ciidamada yugandha ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax xooggan oo lagu burburiyey gaari booyad ah sida ay xaqiijinayaan ilo wareedyo mas-uula ciidamada yugandha ayaa ku go'doonsan magaalada baraawe ee shabeellaha hoose waxaana sahayda loogu geeyaa diyaarado markii ay ku adkaatay in isaga kala gooshaan degmooyinka ay ka joogaan gobolka sida buulomareer iyo baraawe ciidamo kale oo ka tirsan xarakada shawalmujaahidiin ayaa shalay gelinkii dambe waxa ay weerareen fariisin ciidamada kenya ee ku leeyihiin magaalada ceelwaaq dagaal socday wax ka badan hal saac ayaa sababay inta la ogyahay dhimashada askari ka tirsan ciidamada kenya xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sii laba jibaartay weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo lajiriyaashooda kuwaasoo intooda badan dhaca xiliyada habeenkii oo shabaabulmujaahidiin shisheeyuhu ay ku miraan goobaha ay ka joogaan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya dab baabi'iyey dhulbeereed baaxad leh ayaa ka kacay magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed ciise debkan ayaa waxa uu saameeyey dhowr iyo toban beerood isagoona ku fiday dhul baaxad leh debkan ayaa waxa uu ka dhashay dab iyo qiiq lagu kicinayey anyax ku habsaday beeraha magaalada ceerigaabo haddaba waa kuwaan dadkii goobjooga ahaa xilligii uu dabku kacayey oo ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen waxaanu joognaa saari yaraan ilaa labiiyo toban beerood baa gubtay dabkii waa dhartan dabkii ku darnaa iminka wax dad iyo xoolo inay ku gubtaan iminka ma caddayn karno laakiin dabkii waa kaa ambalaasay dabdabsadii waa joogaan dabkii ugu darnaa wey kii ugu weynaan iminka waa kaas haysta wax dabdabistabin karo maaha dabbaa wuxuu na qabsaday markii ay ahayd saacaddu adigu labadii meelahaas ilaa haddana wuu socdaa waxyeelladiisa annagu de waa waddan dhan kama warrami karro laakiin waa dab ilaa adigu qiyaas ahaan ilaa toban beerood gubay haddana kii ugu xumaa baa socda marka meelahaasa ku qiyaasanaa dad annagu waruma hayno wax kale annagu ma hubno laakiin intaa waanu hubnaa walaadkeeda baa halka dabku qabsaday seeraha halkaasoo waxyeello iyo waxtar uu dabku nagu yeelay ilaahayna haw gargaaray inamadii dabdabiska oo halkaa nagu soo gaadhay oo iyaguna xoog ayayna siiyeen iyo gacan iyo taakulo oo ay dabkiina haddeer wadaan oo halkaa dabku uu qabsaday ilaa saddex iyo toban beerood oo xoolo iyo iyo saracbo ku yaallo oo xataa alaa weli dabku socdo waxaanu doonaynaa xoog inala siiyo halkaa taakulona laka siiyo dabkina weli soconayo dabkan oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxa uu baabi'iyey dhul baaxad leh isagoona geystay khasaare hantiyeed wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dowro sharci ah u qabatay jufa ka tirsan beesha gaaljecel warbixinta warkaasi waxaa soo gudbinaya abuubakar ibraahim geedi munaasabadan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana gunaanad u ahayd dowro sharci ah oo loo qabtay jufo ka tirsan beesha gaaljecel ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan muddadii ay socotay xafladda waxaa kelimaad kala duwan oo u badnaa kuwo dardaranna ah ka jeediyey qaar ka mida martidii ka soo qayb galay munaasabadda qaar ka mida waxgaradka jufada ibraahim ciise ee ka tirsan beesha gaaljecel ayaa la siiyey dowro sharci ah oo socotay muddo toban cisho ah taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah dowradda waxay shicaarkeedu ahayd kun caaliman oo mutacaliman waxaana ka faa'iidaystay in ka badan siddeetan ruux oo isugu jira nabadoonno iyo waxgaradka jufada ibraahim ciise ugu horayn waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoon macalin xasan oo ka mid a waxgaradka beesha gaaljecel isagoona ka warbixinaya duruustii ay ku qaateen dowradda allah tabaaraka watacaala ayaa mahad iskale nuugu soo kulmiyey majliskan aadka u qiimaha badan kadib waxaan mahadinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo ugu horreeya amiirkeena abu cubayda kitaabaha meeshaan lagu qaatay waxaa ka mid ah kitaabo dhowr aha la qaatay oo shan kitaabood ka kooban kitaab kaloo la yidhaahda alcasabiyati alqabaliyati annatina ila alukhwati aliimaaniyati alcatira waxaa kaloo la qaatay alamni waxaa kaloo la qaatay alidaara maamulka iyo muxaadaraad fara badan oo ku saabsan hadday jihaad tahay hadday salaadii tahay in lagu dadaalo hadday tahay alamru bilmacruuf annahyi can almunkar hadday tahay ilaahay kuma daraadee soonkii iyo salaadii iyo zaki zakadii iyo xajkii intaasoo dhan in lagu dadaalo ayaa la qaatay sidoo kale qaar ka mida waxgaradka jufada ibraahim ciise ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadda iyagoona u mahad celiyey maamulka islaamiga ah ee hiiraan
waxaan ilaa mahadda leh dadkaas joogo waxay badan ay dheefsadeen waxay dheefsadeen diinta islaamka oo la baranayo waxay dheefsadeen alxamdulilaahi wixii xumoo laiska reebaayo wanaagoo laisfaraayo intaasay dheefsadeen haddiise la edmo siyeetankaas iyo siyeetankii kaloo u hoyanayiinne wixiin meeshaan ka qaadanayo faa'iido ohoon meeshaan ka qaadanan waa geysiinaynaa waana sii wadaynaa baasha cismaaciil laadan oo meeshaan iskugu imaaday waxaan ka koobannahay siddeetan ruux alxamdulilah ilaahay mahaddaas u sugnaata kitaabo xigmad leh oo qaymo badanaa nala siiya oo shan kitaabe intaan ka baranni inaan dadka walaalahayn oo islaamka aan sii gaarsiinana waa ballan qaadnay ugu dambayn waxaa xafladda ka hadlay ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel waxaa ka soo qayb galay ama sidaan lowadan isu u fadhina markhaatida ka nahay ilaa siddeetameeyo qof wareer ismaaciil aadan ah baranayn ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa sidoo kale qodobada aan ka hadalna waxaa ka mid insha allahu tacaala xaalufinta deegaanka soo mehen deegaanka ina badbaadsan annagaa iskale haddii maanta marka wax kastoo la dhoodhoobo la keeno haddaan gaal jecelnahay guud ahaan ama kaas ahaan beesha aan la fadhi ismaaciil aadan wakhtigii jaahiliga waxgalkeeda ee tabarteeda waa la ogay soo maa maanta kaalintiina way bannaanta kaalintiina way bannaan tahay jazakum allahu khayran waxaa laydinka rabaa macaahidda inaad buuxisaan waxaa laydinka rabaa in macaskaraadka aad buuxisaan jihaadkaasaan ugu ballanayn insha allahu tacaala kor kuwii u qaado oo maaragtay kaalintii laan ka soo qata allah idinka dhigo ballantaad qaadeen allah idinla qabta insha allahu tacaala maamulka islaamiga ah ee hiiraan ayaa sii xoojinaya dadaalada lagu baahinayo dacwada diinta islaamka taas oo la gaarsiinayo guud ahaan beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka mid ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay hadalkii dhowaan ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka mudug ee dhanka puntland cabdilatiif muuse sanyare mar kale iyo maxamed ciise xilli dhowaan shaaca laga qaaday in ajaaniibta turkiga ee ku sugan cisbitaal ku yaala magaalada muqdisho ay madax furasho u haystaan askartii halkaasi lagu daaweynayey ee dhowaan ku dhaawacmay weerarkii xooganaa ee ka dhacay magaalada gaalkacyo ee mudug arrintaas waxaa ka hadlay mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed nabadoon maxamed jimcaali oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa sheegay in askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada yihiin kuwa marka hore lagu danaysto kadibna markay dhaawacmaan cisbitaalada lagu dayaco waa kan isagoo arrinkaasi ka hadlaya maanta in turki oo ilaadankiisa waddanka tuuga ku yimid ou haysto ou leeyahay madax furashaan ka rabaa askari soomaaliyeed nin oo laleeyahay waa askari soomaaliyeed waa askari qaran waa askari dowladeed waa ilaadankiisa wuxuu ku dhaawacmay qaran buu u dhaawacmay laleeyahay nin adnebi oo dibadda ka yimid inuu muqdisho gudaheeda isbitaal ku yaala oo ku haysto oo uu yidhaha ilaa kaniinii qallajiyaha iyo cirbadii qallajyahaed iyo qalliinkii ku sameeyey iyo wixii aan tolay iyo gaarsadii in laysiiyo maana ma dhaqaaqayaan haddii kale waa qurmayaan halkaas waxaa kaaga caddaatay waxa lagu heshiiyo dhan inay beenahayeen oo la khiyaanay nimankan intaas kadib nabadoonka ayaa baaq u diray ciidamada safka shisheeye ku jira isagoo sheegay inay marnaba ka daaliyin wax u sheegooda waxaan u sheegnay inay hantidiisa iyo dadkiisa iyo dalkaba ay qaadanayaan shisheeyaan ka hadlaya oo diintii islaamka oo dalka soomaaliya in lagu maamulo la rabay ay ishortaageen adinku ha u garab noqonina adinku diintiinii ilaahaydinsiiyakiisa hala dagaalaminina ha noqonina kuwa siday iyagu u duloobeen u duloobay ee laba mid yeela inaad ilmihiina u xiirataan ood ilaadankiisa dhibka aad ka daysaan islaamka wadankiiniyo la arkayana aad ka seexataan waa tan ugu liidatee iyo inaad ficil qaadataan ood la dagaalantaan ood ka dhacsataan wadankiina diinta u dagaalantaan marka diintu muqadas waa inaad u dagaalantaan waa muqadas waa waa idinkula talinayna waana idinkula talinay arrintan ayaa imaanaysa ka gadaal markii lagu qabsaday lacagihii lagu daaweynayey askartii ku dhaawacmay weerarkii khasaaraha badnaa ee ay gaalkacyo ka geysteen xarakada mujaahidiinta al-shabaab idaacadda alfurqaan ayaa xalay dhuuxa ku baayisay barnaamij loogu magac daray ummaduhu waa akhlaaq oo qaybta afaraad looga hadlay akhlaaq xumada ka taagan puntland warbixinta qodobkaas waxaa soo gudbinaya cabdulaahi yaasiin jaamac hay-adaha shisheeye iyo dhinacyada la shaqeeya waxa ay qabtaan siminaaro amaba tababaro la xiriira waxa loogu yeero dimuqraadiyeynta wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa si aada uga shaqaysa dimuqraadiyeynta waxaana magaceedaba la yidhaahdaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta taas waxay keenaysaa in dadka qaarkood ay kasii tilaabaan sohdinta islaamka maadaama maamulkii uu ka shaqaynayo dimuqraadiyeyn mid ka mid a sumadaha ay leeyihiin deegaanada maamulka puntland uu ka taliyo waa kufsiga dilka uu la socdo walow keligooda aanay ku ahayn falalkanu ma ahan kuwo horay bulshadu ay ugu caanbaxeen laakiin waa mirihii ka dhashay mashaariicda ay karkariyeen hay-adaha saaxiriinta ah ee shisheeye iyo dhinacyada u adeegaya hogaamiyaasha ururada maxalliga ah ee puntland ka jira ee hay-adaha shisheeye xiriirka la leh mararka qaar waxa ay qaraan xaqiiqada dhabta ah taas oo ah in shisheeyuhu hawshan foosha xun maalgelinayo kufsiga weligiis waa jiri jira wax cusub maaha laakiin wuxuu ahaa shaqsi shaqsi maarata qof inta naag haweystay kufsaday laakiin hadda midkaanayto wadarta ah waa waa mid qorshaysan dad baa dad lacag soo siiyey kama duwana waxyaabihiina lagu samayn jiray dhowr iyo labaatankii sannadood lasoo dhaafay qof baa mashruuc lasoo siinaa lacag laleeyahay soo dil xoolaha oo arigii oo dhanaa la laayna mid baa dadka la laayna mid baa dadka guryaha lagu gubaa mid baa dadka beerahooda laga barakicina marka qorshayn wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la rabo in soomaalida lagu sii dulaysto sanad waliba puntland waxaa laga diiwaan geliyaa kiisas badan oo kufsiga la xiriira waayadii u dambeeyeyna waxaa ku soo badanayay kufsiga hablaha loo geysanayo kadibna la dilayo arrintaas oo ay la wadaagaan gobollada kale ee dalka qaarkood magaalooyinka boosaaso garowe burtinle iyo qayb ka mid ah gaalkacyo oo puntland ay maamusho iyo deegaano kale waxaa lagu dilay dumar qaar gabdho yaryar yihiin markii la kufsaday kadib kufsiga la ogaado ama warbaahintu ay shaaciso waxaa ka badan midka xogtiisa in koobani ay og tahay mid ka mid a kufsiyada lama hilmaamaanka ah waxa uu ka dhacay xaafad ka tirsan waqooyiga magaalada gaalkacyo sanadkii laba kun sagaal iyo toban waxaana loo geystay caaisho eliyas oo ahayd gabar labaiyo toban jir ah markii laga xaajo bogtay kadib ayaa la dilay meydkeeda ayaana lasoo dhigay meel guriga reerkooda u dhow dhowr rag ah ayaa isla kufsaday waaga hore gabdhaha hadiiba la kufsado gabadha nafta lagama goyn jirin hadda waxaa bilaabatay gabadha waa la kufsanayaa marka la kufsado weliba si arxan daraala loo kufsanaya ilaa toban nin baa qabsanaya gabadhaas oo aan bar rajaa lahayn oo waxa weeye nolosheeda ay burburiyeen bay kadibna ugu darayaan inay dilaan marka kiisaskani puntland aad bay ugu bateen waxaana aaminsanahay anigay dad badan oo ila fikira ay jiraan inuu sii siyaadayo haweenka la kufsanayo kadibna la dilayo waxaa ku jira qaar uur leh taas oo xanuunka iyo murugada bulshadu ay dareemayso sii kordhinaya walaahi dhacdadii iigu la yaabka badneed oo aan la argagaxay waxayba ahayd gabar xaamilo ah oo la kufsaday kadibna la dilay waa xaamil waa hooyo mar way ahayd guribay deganeed gurigeedii baa loogu soo dhacay waa la kufsaday kadibna waa la dilay garaway ka dhacday kiskii garaway ka dhacday oo la wada og yahay waxaa batay su-aalaha dhallinyarada ku foorara ee gabdhaha ka soo baxaya waxaan rabaa inaan wiilasha soomaalida weydiiyo sababta idinku kalifaysa maxay tahay gabar walaasha oo wala- soo guriga walaashaas ma joogto soo walaashaa teerka kuma soo xidhiso soo xaaskaaga xaafadda ma joogo soo in adeertaa ma joogto soo eedadaa ma sababta aad gabar walaasha ugu tacadiyaysay miyaad sharaf lahayn miyaanan gabar kula dhalan maxaa damiirka soomaalida diinta islaamka maxaa dhinac uga maraysa miyaan dad islaama oo laynagu tiriyo boqolkiiba boqol inaan dad islaama nahay miyaanaynu ahayn maxaa tacadiga intaa le gabdhaheena soomaalid loogu geysanaya nabadoon cabdulaahi axmed faarax oo su-aalahan jawaab u haya ayaa sheegaya in dhibaatada ay sal u tahay bulshada oo markii horeba diinta islaamka ku dhaqankeeda lagala dagaalamay wiilka haddii la dhiso oo shareecada islaamka uu ku barbaaro oo aabbihiis iyo hooyadiis markii dugsiga la geeyey ee ee la la barbaariyey shareecada islaamka marka haddii la qaato oo lagu barbaariyo ma dhacdeen haba yaraatee inuu gabar xataa iska daa inuu wax kale ku sameeyee iyo kufsi iyo gabar uusan qabin oo gabar eh, mataqaanaa uu fiiriyo qof dumara oo oo ajnabi ka ah maba dhacdeenba way shareecada islaamka is hortaagi lahayd wiilkii wixii aan soo tilmaamay baa lagu barbaariyey wadadaasoo barsdhexgalkiiba ku jiraa ma garanaysaa dabadeedna lama xuma inuu gabar kufsado aslan marka lama odhan waaba waa dembi lama odhan eh, maxaan ku waxbaa lagu yeelaya haddii aad gabadhan kufsato waa kufsaday waxba waa laga qaban waaye dadka kufsiga geysanaya waxaa ka mid ah xubno iyo askar ka tirsan maamulka puntland sanadkii laba kun toddobiyo toban askari ka tirsanaa ciidamada maamulka puntland ayaa kubsaday gabar toddobiyo toban sano jir ah kadibna xubinta taranka ayuu xabad kala dhacay inkasta oo aanay markaa u dhimanna halis caafimaad oo daran ayay martay wasaaradda haweenka ee puntland ayaa xilligaasi ka hadashay kufsiga iyo in gabadha dhaawaceedu uu yahay mid halis ah Een, waxaan maanta halkan u joognaa inaan ogeysiino ummadda soomaaliyeed een, oo la socodsiinana tacaddi ku dhacay dhibane magaalada boosaasu ka dhacay oktoobar labaatan iyo toddobadeedii sanadka kan Ee, gabadha oo jirtay toban iyo toddoba sano Een, eedeysanaha wuxuu dhaawac culus u geystay gabadha toban iyo toddobada sano jirto ee, iyadoo hadda ku sugan magaalada xamar cisbitaalka digfeer aabbaha dhalay faa'iso oo ah gabadha la kubsaday ayaa deegaan fog ka soo safray markii uu maqlay xaalka gabadhiisa waxaanuu saxaafadda u sheegay in falka dhacayo uu filan waa ku noqday sidaasay faa'iida sheekh maxamed wax ugu dhaceen waxaa ku dhacayna wax aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad tiiraanyo u leh oo looga xumaado weeye aad iyo aad intaa aan jiro weli ma arag qof bani aadamoo la dilo waan arkay qof la kufsado waan arkay laakiin qof marka laga waayo wixii laga doonahayay xubintii qofka bani aadamka ah noloshiisu ay ku salaysnayd ee taranka ahayd laga laga abbaaro oo xabad lagala dhaco inta uu cimrigagu jiray weli ma arag dhacdadan maanta faa'iise sheekh maxamed ku dhacday tu horay ii soo martay ma'a tu horay aan u maqlay ma'a Faa- faa'iiso waxaan ka rajaynayaa mustaqbalka inay anfacdo mustaqbalka inay anfacdaan ka rajaynayey aakhariyo adduunba inay anfacdaan ka rajaynhayey waladka nabigeennu wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi qofka bani aadamkii hadduu dhinto camalkiisu waa go'ahayaa ilaa saddex xaala mooye saddexdaa xaala waxaa ka mid a waladun saalixun yadcuu lahu welad saalix oo u soo duceeya yaa ka mid ah weladkaas saalixa ah yay ahayd markaa waxaan rajaynhayaa aakhariyo adduunba inay anfacdo iminkana dhibaatadeedii waxay isoo marisay intaasoo masaafay isoo marisay oo u geystay nin soomaaliyeed nin soomaaliyeed dhacdada inay ku dhacdana weli ma filannin sababtoo ay tahay dhacdo aad iyo aad u foolxun weeye dhacdaha dhacdooyinka noocaasina waxyaalaha aan marka haddaba soo maray adduunyada waxyaalo badan baa soo mara laakiin dhacdada noocaasa ma aanan filanayn geeri waan filanay oo qofku dee iska dhinto oo hadiyo kor waa dhimaanshuhu de waa xaq oo qofku waa wada dhimanayaa laakiin qaabka noocaasa weli niyadayda kuma soo dhicin halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina laba askari oo faransiis ah ayaa dhaawacmay kadib markii ay isku dagaaleen khamri ay cabayeen hay-ad qaabilsan shaqaalaha guud ee faransiiska ayaa sheegtay in laba askari oo ka tirsan ciidamada faransiiska uu dhaawac soo gaaray kadib khilaaf soo kala dhex galay xilli ay ku sugnaayeen goob ay khamriga ku cabayeen falkan oo ka dhacay waddanka maali ayaa lagu soo warramayaa in mid ka mid ah askarta uu dhaawac halis ah soo gaaray xaaladiisuna ay tahay mid daran warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa